بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر متن متن معروف كتقانين wuxuu ihi lamaa dakara markuu sheegay fii ma taqadama ana alqur'aana kalaamu llahi xaqiiqatan minhu bada nabaha bacda dalika wuxuu baraarujiyey markaa kadib calaa annahu tacaala bisifaatihi laysa kalbashar inuusan basharka la mid ahayn nafyan litashbiihi caqiiba alihbaati waa anfin uu anfinaya tashbiiha caqiiba alihbaati sugiddi gadaasheeda yacni annahu tacaala allah waa in wusifa biannahu mutakalimun haba lagu sifeeyo inuu yahay mid hadle eh laakiin laa yuusafu lagu sifay maayo bimacna min macaani lbashar macno ka mida macaanida basharka allatii macaanidaasoo yakuunu alinsaanu biha insaanku uu ku noqonayo mutakaliman mid hadla insaanka mutakalim wuxuu ku noqdaa macaani basharku leeyahay macaanidaas wuxuu ula jeedaa aalaadka hadalka aaladaha lagu hadlo ayuu insaanku mutakalim ku noqdaa ilaahay subxaana wa tacaalaana aaladaha laguma sifeeyo aaladaha waa la yaqaan soo maha carabkii ilkihii afkii waxyaaba aalaadu insaanku ku hadlaa fain allaha tacala alla laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiir wama axsana almatala almadruub maxaa ka wanaagsan buu yidhi masalkii loo loo sameeyey lilmuhbiti lisifaati midka sifaatka ilaahay sugaya min gayri tashbiihin walaa tactiil tashbiih la-aan iyo tactiil la-aan midka sifaatka alla sugaya matalkii iyo tusaalihii loo keenay maxaa ka wanaagsan buu yidhi oo lagu matalay oo lagu tusaaleeyey bilabani alkhaalisi caanihii khaaliska ahaa assaa'iqi ee ku soconayay ka degayay lishaaribiina kuwa cabaya caanahaasoo yakhruju ka soo baxay min bayni farti tactiil uuskii tactiilka dhexdiisa wa dami tashbiihi iyo dhiiggii tashbiiha dhexdooda waa caano khaalis ah oo ka soo baxay uuskii tactiilka iyo dhiiggii tashbiiha dhexdooda yacni ninka sunniga ah ee sifaatka ilaahay sugaya min gayri tashbiihin walaa tactiil caanaha saafiga buu la mid yahay tactiilkuna waa uus tashbiihuna waa dhiig caanahan saafigaana waa ihbaatkii maca nafyi tashbiih wlmucailu mucailku yacbudu cadaman wuxuu caabudayaa waxaan jirin wlmushabihu mushabihuna yacbudu sanaman sanam ayuu caabudaya wayaأtii fi kalaami shaykhi hadalka sheikha waxaa ku imaan doona waman lam yatawaqa nafya wtashbiiha zalla walam yusib tanziiha qofkaa nafyi iyo tashbiih iska ilaalin waa simbiririxdaa tansiihana ma haleelo wey oo ma asiibo wakada qowluhu sidaasoo kale qowlkii ir wahuwa bayna tashbiihi wataciil ay diin lislaam macnaa diinta islaamka tactiil iyo tashbiih ayay u dhexaysaa walaa shaka shaki kuma jiro ana tactiila sharun min atashbiihi tactiilka inuu ka shar badan yahay tashbiiha limaa saadkuruhu waxaan sheegi doonaa awgood in sha allahu tacaala walaysa maa wasafa allahu bihi nafsah wuxuu alla naftiisa ku sifeeye ma aha walaa maa wasafahu bihi rasuuluhu iyo rasuulkiisa allah rasuulkii wuxuu alla ku sifeeye ma aha tashbiihan tashbiih ma aha bal sifaatu lkhaaliqi kamaa yaliiqu bihi wa sifaatu lmakhluuqi kamaa yaliiqu bihi sifaadka alla waa si wixii u cunamaa sifaadka makhluuqana waa wax asiga u cunamaa sifaat ullahi caza wajalla taliiqu bijalaalihi sifaatu lmakhluuqna waa taliiqu binaqsihi isma laha marka wa qowluhu faman absara hada ictabar ay ma nadara qofkii fiiriya bicayni basiiratihi bicayni basarihi ma aha bicayni basiiratihi basiirada iyo basarka waa kala duwan yihiin indhaha qalbiga ee wax lagu fahmo ee wax lagu garto qofkii ku fiiriya fii maa qaalahu wixii uu yidhi min ihbaati alwasfi oo ah wasfiga sugiddiisa wa nafyi tashbiihi iyo tashbiiha anfintiisa wa waciidi lmushabihi iyo mushabiha waciidka uu leeyahay qofkii arrintaasi ku fiiriyay bicayni basiiratihi ictabara waa cibro qaadanaya wansajara wuxuuna ka reebtoomayaa can midli qowli lkufaar hadalka gaalada oo kale ay dhaheen in hada ilaa qowlu lbashar qaala raximah llah qowluhu waru'yatu xaqun liahli ljannati bigayri ixaadatin walaa kayfiyatin kamaa nataqa bihi kitaabu rabbina wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira ru'yadu waa xaq buu yidhi liahli ljanna ahlu jannaha ay arkayaan allah bigayri ixaadatin koobid la-aan walaa kayfiyatin iyo kayfiyad la-aan ilaahay aragti laguma koobo subxaanahu wa tacaala kayfiyad iyo qaab ilaahay loo arkayana oon garanaynana ma jirto walaa kayfiyatin naclamuhaawe ilaa kayfiyad la-aani ma jirto wax walba kayfiyadii qaab bay leeyihiin laakiin kayfiyaddii annaga ma naqaan buu sheikh ula jeedaa raximah llah kamaa nataqa bihi kitaabu rabbina sida kitaabka rabbigeen uu ku dhawaaqay wuu ku hadlay wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira وتفsيiره على mا أrاad الله تaعالى وعaلمه تfsيirkiisuna waa wixii ilaahay doonay وعalimhu alla uu ogyahay سubحaanaه وتaعaaلى وكل ma جaءa في ذلika min الحadيiث الصحيiح wax walbuu ku yimaada arinka oo أxaadiiثa صaحيixada ka mid a can rasuuli الlah صل ل sلم fahuwa kamaa qaala waa siduu nebigu u yidhi ومacnaahu macnaha xadiidkuna calىa ma أraada waa siduu rasuulku doonay laa nadkulu fii dalika arrinkaa geli mayno muta'awiliina biaaraa'ina xaalan nahay kuwa aaraadeenna ku ta'wiilinaya walaa mutawahimiina iyo xaalan nahay kuwa ismoodsiinaya biahwaa'ina hawooyinkeenna sidaa ku geli mayno fainahu maa salima fii diinihi diinkiisa kuma nabad galo ilaa man sama ilaa man sallama lilaahi caza wajalla walirasuulihi sala allahu calayh wasalam ilaa qof arrinta u sallima allah iyo rasuulkii mooyaane waradda celiya cilma mashtabaha calayhi wixii ka dheehgala ama ka ishkaal gala cilmigoodana u celiya ilaa caalimihi caalimkiisa u celiya oo yidhaahda allahu aclam qaala shaarix raximah llah almukhaalifu fi ru'yati midka ruyada ru'yada ama aragtida alla midka khilaafsan aljahmiyatu walmuctasilatu jahmiye iyo muctasilo wey waman tabicahum iyo ciddii raacday min alkhawaariji oo khawaarijtii ka mid a walimaamiyati iyo imaamiyada alimaamiya waa raafidada wey aladiina yactaqiduuna imaamata caliyin radia allahu canh waa qolada aaminsan cali in ma aragtay uu ka mudan yahay imaamada abubakar iyo cumar iyo cuhmaan intaba inuu ka mudan yahay imaamiyada ru'yada laba qowl ay ku leeyihiin sheikhu lislaam itomiya wuxuu yidhaahday kamaa fii minhaaji sunna wuxuu yidhi walimaamiyatu lahum fiiha qowlaan ay fi ru'ya walimaamiyatu lahum fiiha qowlaani wاlimaamiyatu lahum fiiha qowlaan fajumhuuru qudamaa'ihim yuhbituuna الru'yata fajumhuuru qudamaa'ihim yuhbituuna الru'yata wa jumhuuru muta'akhiriihim yanfuunaha وجمهور متأخريهم ينفونها وقد تقدم أن أكثر قدمائهم وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون بالتجسيم قال الأشعري قال الأشعري وكل المجسمة إلا نفرا قليلا وكل المجسمة إلا نفرا قليلا يقولون بإثبات الرؤية يقولون بإثبات الرؤية وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم wuxuu leeyahay sheikhu lislaam raximah ullah imaamiyadu laba qowl bay leeyihiin masaladan ku leeyihiin masalat ru'ya fa jumhuuru qudamaa'ihim yuhbituuna ru'ya qudamadooda jumhuurtooda yacni kuwoodii hore badankood waxay sugayaan aragtida ilaahay wa jumhuuru muta'akhiriihim muta'akhiriintooda badankoodna yanfuunaha way anfinayaan aragtida ilaahay waqad taqadama waxaana hormaray buu yidhi ana akara qudamaa'ihim yaquuluuna bitajsiim qudamadooda badankood kuwoodii hore badankooda inay tajsiim leeyihiin tajsiimay leeyihin maxaa laga wadaa ay annahum yuhbituuna lilaahi aljisma ilaahay jismi u sugayaan subxaana wa tacaala alashcari wuxuu yidhi waa abulxasan alashcari wa kullu lmujasimati ilaa nafaran qaliila yaquuluuna biihbaati ru'ya mujasimoo dhan ilaa in yar mooyaane waxay dhahayaan oy sugayaan aragtida ilaahay sababtoo ah ayagu almujasima marba hadday aaminsan yihiin inuu ilaahay jismi yahay way u sahlan tahay ihbaat ru'ya walidaalika qolada qabta ilaahay subxaana wa tacaala inuu jismi yahay ru'yada way sugayaan shaki iyo wargeli maayaan qolada qabta laakiin nafyu aljismi waa qolada dhahaysa ilaahay la arki maayo sababtoo ah dee waxay leeyiin see loo arkayaa jismiba ma ahane wuxuu yidhi waqad yuhbitu ru'yata ru'yada aragtida ilaahay waxaa sugaya man laa yaquulu bitajsiim cidaan tajsiim dhahayna aragti aan tajsiim dhahayn ama jismi aan sugayn ilaahay aragtidiisa way sugayaan ahlu sunnaha way soo maa ilaahay in la arkayay sugayaan mana qabaan oo ilaahay u sugi maayaan jismi ilaahay u sugi maayaan markii la leeyahay macnaheedu mana anfinayaan way ahlu sunna caqiidadooda waxa waye laa nafyin walaa ihbaatan geli maayaan arrintaas maxaa yeeley sharcigu kama had kama hadal nafyan wa ihbaatan midna ugama hadal wuxuu yihi waqowluhum qowlkoodu baatilun marduudun bilkitaabi wasunna jahmiyada iyo muctasilada iyo khawaarijta iyo imaamiyadu qowlkooda waa baatil waana mid lagu dafciyey kitaabka iyo sunnadoo lagu radiyey waqad qaala bihubuuti ru'yati qowlkoodu wuxuu yihi waa marduud bilkitaab wasunna waqad qaala waxaa yidhi bihubuuti ru'yati alsaxaabatu waataabicuuna wa a'imatu lislaami almacruufuun iyo a'imada islaamka ee lagu yaqaano bilimaamati fi ddiin imaamada diinka dhexdii lagu yaqaan wa ahlulxadiidi ahlulxadiidka wa saa'iru dawaafi ahli lkalaam iyo ahlulkalaamka dawaaiftooda intooda kaleba way sugayaan almansuubuuna ee loo nisbeeyo buu yidhi ila sunnati waljamaaca jamaacada iyo sunnada loo nisbeeyo wa almuntasibiin ila sunna waljamaaca wuxuu yihi sheikhu lislaam ibnu teymiya raximah llah fi minhaaji sunna waawaa'ifu wاطawaaئif اlmuntasibiina ilى الsunnati wاljamaaca hadalluu soo waday oo ku saabsan ihbaat الru'ya markaasuu yihi wاطawaa'ifi almuntasibiin waxaa kaloo ru'yada sugaya طawaa'ifta u nisba sheeganaysa ilى الsunnati wاljamaaca sunnada iyo jamaacada u nisba sheeganaysa kاlkulaabiyati wاlأshcariyati wالsaalimiyati wagayrihim sida kulaabiyada walashcariya ashaacirada wasaalimiya wagayrihim iyo qayrkood sheikha meesha halkan uu ku yidhi marka almansuubuuna ila sunnati waljamaaca sheikhulislaam wuxuu yidhi almuntasibiina ila sunnati waljamaaca waxaana farqi u dhexeeyaa hadda waa yihiin iyo waa loo nisbeeyaa ama way u nisbo sheegtaa ayagaa sheegta oo hadda ashaacirada iyo kulaabiyada waxay sheegtaan ahlu sunna waljamaaca soo maaha ayagaa sheegta laakiin sheegashadaasi mid saxa ma aha sheegashadaasi mid saxa ma aha laysuu min ahli sunnati waljamaaca wa hadihi lmas'alatu mas'aladaani min ashrafi masaa'ili usuuli diini wa ajalliha waxay ka mid tahay masaa-isha usuusha diinka kuwooda ugu sharafta badan wa ajalliha ugu weyn bay ka mid tahay usuuludin wuxuu ka wadaa masaa'il caqiida wa hiya algaayatu waana yoolkii buu yidhi allatii yoolkaasoo shamara ilayha ay u xaydxaydanayaan almushamiruuna kuwa xaydxaydanaya yacni waa loo ordayaa wa tanaafasa fiiha ay u tartamayaan almutanaafisuuna kuwa tartama wa xurimaha waxaana laga xarimay alladiina kuwa hum ayagu can rabbihim rabbigooda maxjuubuuna laga xijaabay wa can baabihi albaabkiisana madruuduuna laga eriyey kuwaasina waa laga xarimay buu yidhi ru'yadaasi aragtida ilaahay aragtida ilaahay waa qaayada qof walba mu'mina uu doonayo uu ordaayo uu rajaynayo siduu ku gaari lahaa waana acdamu nicma oo ilaahay ugu nicmeeyo addoommada wqad dakara shayku raximah اllahu tacaala min aladilati qowlahu tacaala wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira aayaddaasuu sheegay wahiya aayaddaani min adhari اladilati adilada kuwa ugu muuqo og bay ka mid tahay wa amaa man abaa amaa qofkii diiday ilaa taxriifahaa ilaa leexinteeda mooyaane uu ku leexiyo bimaa yusamiihi wuxuu ku magacaabayo ta'wiilan ta'wiil fata'wiilu nusuusi اlmacaadi wاljannati wاnnaari wاlxisaabi in la ta'wiiliyo nusuusta ku soo aroortay macaadka meeshii loo noqonaya aakhiro ah iyo jannada iyo naarta iyo xisaabta nusuustooda in la ta'wiiliyo ayaa ashalu ka fudud min ta'wiilihaa aayaddan ta'wiilkeeda waxay uga fududdahay calaa arbaabi ta'wiili kuwa ta'wiilka asxaabta u ah asxaabulkalaam aayaddan iyo adilada ku soo aroortay xisaabta iyo jannada iyo naarta macaadka ta'wiilka waxaa u fudud iyo leexinta waxaa u sahlan adiladaasaa u sahlan buu leeyahy oo uga sahlan aayaddan inay ta'wiiliyaan walaa yashaau ma doonaya buu yidhi mubtilun mid ahlu baatila an yata'awala nusuusa nusuusta inuu leexiyo wa yuxarifaha uu ka leexiyo can mawaadicaha meelaheeda ilaa wajada ilaa wuxuu helayaa ilaa daalika arrinkaasi min asabiili xagga waddada wuxuu uga helayaa maa wajadahu wixii uu helo muta'awilu haadihi nusuus nusuustan midka ta'wiilinaya yacni wuxuu leeyahay mid mubdila ma doono inuu nusuusta leexiyo oo mawaadicdooda uu ka leexiyo ma doonayo ilaa haddii uu doono wuxuu helayaa meeluu u maro wuxuu uga helayaa sida uu ugu helayo nusuustan kale inuu leexiyo ayaga xagga jannada iyo naarta iyo xisaabta iyo markii laga hadlayo waxay leeyihin soomaa nusuustan waadix waayo ta'wiil uma baahna waxaan leeyahay haddaad isku daydaan inaad sifaatkii nusuust sifaatkii ta'wiilisaan adiladii ku timid sida sifatu ama aru'ya oo kale waxaan leeyahay qofka mubdilka ah ee ta'wiilinaya adilatu ru'ya sida uu u helaayo dariiqou u maro ru'yada si la mida wuxuu ugu heli karaa tawiilka ru'yada wuxuu ugu heli karaa nusuustan kalena inuu tawiiliyo bal nusuustan kale inuu tawiiliya u sahlan oo u fudud sheekhu wuxuu le aayaddan ta'wiil waa ka fog tahay aayaddaanna in laysku dheeho ama wax lagu qalda way ka fog tahay bal waa aayad waadix ku ah ilaahay aragtidiisa subxaanahu wa tacaala waxaa aayaddan inuu ta'wiiliyo laga soo naqliyaa mujaahid waana meesha ay ku dhegaan mucaatilada qaarkood ay yidhaahdaan mujaahid oo a'immadii salafka ka mid a ayaa aayaddan ta'wiiliyey oo wuxuu ku ta'wiiliyey intidaar iyo sugid oo ilaa rabbihaa naadira wuxuu ku fasiray ay tantadiru hawaaba rabbihaa rabbigeed abaalmarkii ayay sugaysaa nafta wejiyadaasi tantadiru hawaaba rabbihaa ibn cabdilbar raximah اllahu tacaala fi tamhiid wuxuu yidhi markuu arrinta markuu ka hadlayay sifat ru'ya ayuu aayaddan soo qaatay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira markaasuu yihi qowlu mujaahidin hada marduudun bsunnati athaabitati can اnabiy salى اllahu alayh wasalam hadalkii mujaahid uu sheegay oo ilaa rabbihaa naadira uu ku fasiray sugitaan abaalmar markaasuu wuxuu yidhi qowlu mujaahidin hada marduudun bsunnati haabitati can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam qowlka mujaahid waa mid lagu radiyey buu yidhi sunnada nebiga ka sugan sala allahu calayh wasalam wa aqaawiili saxaaba iyo hadalladii saxaabada wa jumhuuri salaf iyo salafka jumhuurtooda hadalladoodii ayaa lagu radiyey wa huwa qowlun cinda ahli sunnati mahjuurun wa huwa qowlun cinda ahli sunnati mahjuurun wuxuu yidhi waa qowl ahlu sunnaha agtooda ah mid laga hijrooday wahuwa qowl cinda ahli sunnati mahjuurun mujaahid raximah ullah dabcan waa taqaanaan xagga darajada iyo heerka uu ka joogo tafsiirka waana taabici wuxuu ka mid yahay aimadii taabiciinta laakiin waxaa la sheegaa ama culimmada qaar ay sheegeen laba aayadood tafsiirkooda inuu yahay tafsiir munkara oo mujaahid laga soo naqliyay tafsiirka koowaad waa aayaddan inuu ku fasiray tantadiru hawaaba rabbiha tafsiirka labaadna waxa waaye casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuudan wuxuu ku fasiray juluusuhu maca allahi cala lkursi nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu kursiga kula fariisanayaa buu ku fasiray cala alcarshi carshi buu kula fariisanayaa waa tafsiir gariiba waaye labadaa tafsiir ayaa laga soo naqliyey adahabi raximah llah fi lmiisaan markuu mujaahid u tarjumaynayo wuxuu leeyahay min ankari maa ruwiya canhu markaasu wuxuu sheegayaa aayaddii casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuudan aayadda tafsiirkeeda wuxuu leeyahy waa min ankari maa ruwiya canhu yacni waxa laga soo wariyay kuwa ugu nakaarada badan aayaddaas tafsiirkeeda ka mid a culimmada qaar ka mid a waxay yidhaahdeen tafsiirkan mujaahid kama sugnaa yaa mujaahid la xagxaganin mujaahid ka soka aafe iyo balaayo ku jirtaa bay yidhahdeen oo ragga mujaahid ka warinaya tafsiirkan ama sanadka ilaa mujaahidin raximahullah waxay yidhaahdeen waxaa ku jira rag aan lagu kalsoonayn cadaaladooda haddii marka sanad ahaan tafsiirku uu daciif yahay hadda waaba sidii la rabay sida saxiixaana waxaa waaye sanad ahaan in nadar ku jiro sugnaanshaha tafsiirkan uu mujaahidka sugaya maxaa yeele mujaahid ibni cabaas radi allahu canhu ayuu ka qaatay tafsiirka waxyaabaha xoojinaya tafsiirkan inaan mujaahid ka sugneen waxaa ka mid a ibnu cabaas aayaddan markuu fasirayay aragtida ilaahay buu ku fasiray mujaahid sheikhiisiina waa ibnu cabaas saddex jeer ayuu qur-aanka ku dul akhriyey min alfaatixa ilaa suurati annaas aayad walbana waan ku ag joojinaya wey uuqifuhu cinda kulli aaya aayad walba inta ag jooji uu ii macnaynayo ii fasiraayo wey marka mujaahid sheikhiisa fi tafsiir waa cabdullahi ibni cabaas cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuna aayaddan wuxuu ku fasiray sidii salafka guud ahaanba ay ku fasireen oo ah annadaru ilaa wajhi illaahi subxaanahu wa tacaala sida sheikhu sheegan asaana noo sharaxi doone eh aayaddaani aad bay waxay waadix ugu tahay aragtida ilaahay wax labsi geli karo ama ishkaal ugu geli kara ma aha asaana sharaxaya siday waadix u tahay aayadda wuxuu yidhi wahada aladii afsada addunyaa waddiin wahaadaa midkan alladii waa midka afsada dunyaa adduunyada fasahaadiyey wadiina iyo diinka waa maxay arrinkaasi diin iyo adduunyaba fasahaadiyey waa ta'wiilka faasidka wahaakadaa sidaas oo kale facalat alyahuudu wاnnasaara yahuud iyo nasaaro sidaas oo kale ayaa waxay ku sameeyeen fii nusuusi towraati walinjiil adiladii towraat iyo injiil waxadarana allahu tacaala an nafcala milahum ilaahayna wuxuu nooga digay waxa ay sameeyeen oo kale inaan samayno waaba lmubdiluuna ahlulbaatilkuna way diideen ilaa suluuka sabiilihim ilaa wadadooda in la qaada mooyaane ilaa wadadii yahuudiya nasaaro inay qaadaan mooyaane wax kaloo waa diideen ahlubaatilkii wa kam jana ta'wiilu lfaasidu cala addiin imisou ku xadgudbay ta'wiilka faasidka cala diini wa ahlihi diinka iyo ahalkiisa min jinaayatin oo xadgudub ah dhibaatooyinna xadgudub imisuu ku xadgudbay fahal qutila cuhmaanu radia allahu canhu ila bita'wiili lfaasid cumaan ma waxaa loo dila buu yidhi ilaa ta'wiil faasida mooyaane ma wax kala lagu dila qoladii cumaan dishay waxbay ta'wiilsadeen soo maa waxbay ta'wiilsadeen ta'wiil faasidkaabaa lagu jira ayaa lagu dilay wakadaa sidaasoo kale maa jaraa wixii dhacay buu yidhi fii yowmi aljamal wa sifiin maalinkii jamal iyo sifiin dagaalkii saxaabada dhex maray ridwaan ullaahi calayhim ayaduna ta'wiil buu ku dhisnaa wamaqtali lxusein radia allahu canhu dilkii xusein qolaa wax ta'wiilsatay walxara iyo dagaalkii alxara dagaal aada u ba-an ayuu ahaa oo madiine agteeda ka dhacay oo markii la dilay cabdullaahi ibnu zubayr ayaa ciidankii dilay cabdullahi ibnu zubayr waxay aadeen magaalada madiina reer madiinana dagaalay kala hor yimaadeen aad baa loo laayay reer madiina dagaal aada u foolxun oo dumarkii lagu kufsaday oo dhiig fara badan lagu daadiyey oo hanti badan lagu dhacay ayaa halkaa ka dhacay dagaalkaasi waa fitnat lxara la yidhaahdaa waa macruuf fii kutubi taariikh wahal kharajat alkhawaariju khawaarijtu ma baxeen buu yidhi wactazalat ilmuctasilatu muctasiladuna ictizaalma waxay u sameeyeen warafadat rawaafidu raafidaduna rafdiga ay u sameeyeen waftaraqat ilummatu ummadduna ay u kala tagtay calaa alaain wa sabciina firqa ilaa bita'wiili lfaasid ilaa ta'wiil faasida mooyaane waa xaqiiqo waay kala tagga ummadoo dhan wuxuu ku dhisan yahay ta'wiilaadkaas faasidka nin walba oo dariiqa xaqa khilaafa madhabu salaf khilaafa waxa uu khilaafay waa bita'wiili lfaasid ku dhihi maayo aniga nusuustan ma rabo ma ku dhahayo qur-aanka ma rumaysni laakiin wuxuu isku dayayaa daliil walboo ka hor imaanaya inuu leexiyo waxay isku dayaan inay ta'wiiliyaan ta'wiilka ha u malaynina sifaatka keliya qolo walba nusuusta ka hor timaada waxay isku dayayaan inay leexiyaan ayagoo daliil leexinaya ama sababay u leexiyaan aysan jirin adilo fara badanoo waadixa ay yaalaan tusaale ahaan axsaabtii hadda kooxahay ururada markii la yidhaha war xisbiye ma bannaana ururadan aada ummadaha ku kala xirxirateena iska daaya diinkaana waa diin waasica islaamnimadaa dadka u wada ballaaran qofka walaalkaana ku xidhiiri qadarka uu kala egyahay iyo heerka uu ka jooga daacada ilaahay ku gooy qadarka uu ku khilaafa sharciga ilaahay xataa gooyintu waxay leedahay heerar soo ma oo muuqaal midka fog iyo midka dhow waa inay kuu kala dhowaadaan say u kala fog yihiin aada u fogeyso ayagu maya qofka hadduu urur ka tirsan yahay khalaas mar hadduu urur ka tirsan yahay walaa taamuu leeyahay hadduusan ururka ka tirsaneenna baraa u leeyahay haba laguu mujaamaleeyo laakiin waa lagu fogeynaya waxyaaba badan waa lagaa qarsanayaa caalim ahaw taqi ahaw sidaa doonta diinka ugu wanaagsanow mar haddaa urur ka tirsaneen waa ilgooniyaa lagugu fiirinaya markii adiladii tafaruqa xarimaysa loo soo daliishado waxay leeyihin maya kuwaas yahuud iyo nasaara laga hadlaya in aladiina faraquu diinahum faaraquu diinahum baa laga wadaabaydaa waa kuwa diinkooda faaruqoo ka tegay saasaa aayadda laga wadaa ee lagama wado dad iskhilaafayoo muslimiinta dhexdooda halkaasay la aada oo qiraa'o faaraqu dhehaysaa jirta bay waa sax qiraa'o faaraqu dhehaysa way jirtaa laakiin faaraqu hadday jirto faraquuna way jirtaa soo ma haddaad faaraqu aaday faraqu maxaad uga tagtay oo middan kala taga diida aada uga tagtay oo ta'wiilinaya ma ogola inay taabato ma ogola dhiigaga daadanaya o dhan waa bitawii bita'wiilaati alfaasida qofkaa markuu qofka dilayo dhiiggiisa uu bannaysanayo waa inuu ta'wiil usoo maro qoladii cali dishay radia allaahu canhu waxay isku haysteen dilka cali inay jannada ku galaayaan cali bn abi aalib ninka dilaayay wuxuu arkayay inuu ahlu janno ka noqonayo dilkii cali waatay isku ammaaneen oo ninkii khaarijiga ah ee kale uu yidhaahday waxaan rajaynayaa cinda cinda allahi caza wajal inaad noqoto kan miisa ugu miisaan culus khalqiga ilaahay yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liybluga min dilcarshi ridwaana إنii laأdkuruhu yowma وأxsibuhu wfa اlbariyati cinda اllahi miisaana yani saxaabada kaleo dhan xataa ummadda dhan asaa ugu miisaan culus aakhiro miisaankaa culus muxuu ku gaaray biqatli caliyin radia allahu canhu inay heerkaa u joogtaa ina heerkaa maraya dilka cali radi allahu canhu wuxuu rabaa inuu ku galo fi lfirdows alaclaa maxaa heerkaa gaarsiiyey waa bita'wiilaati alfaasida qolaa waxay dileen alxusein ibni cali madaxay ka jareen radia allahu canhu madaxiisay gooyeen markaasay qaateen waa bita'wiilaati alfaasida markaas ay dilayaan waxay u haystaan inay ku taagan yihiin ariiq saxa oo ay wanaagsan yihiin soddon toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo saddexda firqe ee uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ummaddaani way ku kala tegayaan kumad kala tegin buu leeyahay sheikhu ilaa bita'wiili lfaasid ilaa ta'wiil faasida mooyaane marka ta'wiilka faasidka dhibaatada diinka uu geystay wax la koobi kara ma aha ta'wiilka faasidka dararka uu diinka gaarsiiyey wax la koobi kara ma aha wuxuu yihi sheikhu وإضاafaة النadr إlى الوجه اladي huwa maxalh fi hadiه الآية وتacdiyatه بأdاaت إlى الصريxaة في nadr الcayn وإضاafaة النadri aayaddii buu rabaa hadda inuu kuu cadeeyo sida ay u tusinayso aragtida ilaahay wuxuu yihi وإضaafaة النadri nadarka oo loo idaafeeyo ilى اwجhi wejiga loo idaafeeyo aladii wejigaasoo huwa maxaluhu booskiisii ay maxalu nadr ah fii hadihi الآayaةi aayadan dhexdeeda wa tacdiyatuhu iyo gudbinteeda biadaati ilaa lagu gudbiyey horta waxaa wax fiilinaya waayo wujuuhu waay meeshaas waa wejiyada uu kuu sheegayo wuxuu ku yidhi nadarkii waxaa loo idaafeeyey weji wejigana muxuu maxal u yahay nadarka iyo fiirinta uu maxal u yahay wa tacdiyatuhu taas marka waa arrinta koowaad ama qariinada koowaad ee tusinaysa in aragti loola jeedo oo nadarkii waxaa loo idaafeeyey weji waxaa loo tiiriyey weji wejiguna waa maxalu nadar waa meesha wax laga arko indhuhu ku yaallaan wa tacdiyatuhu iyo gudbinta nadarka la gudbiyey biadaati ilaa ilaa lagu gudbiyey ilaadii asariixati ku caddayd fii nadari lcayni aragtida isha mar haddii ilaa lagu gudbiyo isha aragtideedii ku cadda wa ikhlaa'u lkalaami iyo hadalka marnaysiintiisa waa arrin kale oo min qariinatin laga marnaysiiyo calaamad tadullu tusinaysa calaa khilaafi xaqiiqatihi xaqiiqadiisa khilaafkeeda tusinaysa wa mowduucihi iyo mowduuciisa khilaafkii qariino tusinaysa oo meeshii ka maran wax qariina miyaa jira hadda oo arrintaa khilaafkeeda tusinaya ma jiro arrimahaasi waxa weeye sariixun waxay ku caddahay anna allaha aaraada bidaalika alla arrinka inuu ula jeedo nadara alcayni isha aragtideeda allatii taasoo fil wajhi wejiga ku taalla ay fiirinayso ila rabbi jalla jalaaluh allah subxaanahu wa tacaala sheikhu wuxuu leeyahay dhowr arrimoodba waxay daliil ay sariix ku tahay in loola jeedo nadarka halkan nadarulcayn oo alla la fiirinayo arrinta koowaad waxa waaye nadarkoo weji loo idaafeeyey haddii intidaar iyo sugid iyo loola jeedo weji looma idaafeeye maxaa yeele wejiga waa maxalu nadar waa meesha wax laga arko kow labo nadara waxaa lagu gudbiyey ilaa baa lagu gudbiyey ilaana waxay sariix ku tahay aragtida isha midda saddexaad ma jiro qariin qariino iyo calaamad tusinaysa xaqiiqadu inay khilaafsan tahay aragti in laga wado wax qariino ah ama calaamad ah oo tusin kara inaan loola jeedin aragti ee laga wada intidaar iyo sugid haba yaraatee ma jiraan way ka marantaa meesha waxyaabahaasi maxay kuu caddaynayaan nadarka in loola jeedo nadar اlcayn sariixun fi ana allaha araada bidalika nadar alcayn alatii fi lwajhi ila rabbi jala jalaaluh wuxuu yidhi faina nadara lahu cidat isticmaalaat nadarku wuxuu leeyahay dhowr isticmaal bixasabi silaatihi markii loo eego buu yidhi xiriiradiisa wa tacdiihi binafsihi iyo gudbidda naf ahaantii uu gudbayo fain cudiya binafsihi haddii naf ahaantii loo gudbiyo famacnaahu tawaqufu walintidaar nadara ficilka hadduu iskii u gudbo oo mafcuul si toosa u qaato macnihiisu waa altawaquf walintidaar ka qowlihi unduruuna naqtabis min nuurikum nasuga wa ee intadiruuna naqtabis bimacnaa nastadii'u aan ifsanno oo iftiinka aan ka qaadanno min nuurikum nuurkiina wain cudiya haddii lagu gudbiyo bifii fii haddii lagu gudbiyana famacnaahu macnihiisu altafakur waاlictibaar waa fakir ka qowlihi tacaala awalam yanduruu fii malakuuti الsamaawaati wاlأrض ma waysan fiirinayn ma la dhahayo maxaa la leeyahay ma waysan ku fakirayn ay awalam yatafakaruu wain cudiya haddii lagu gudbiyo biilaa haddii lagu gudbiyona famacnaahu macnihiisu almucaayanatu bilabsaar waa indhaha oo lagu arka way ka qowlihi tacaala unduruu ilaa amarihi idaa amara unduruu fiiriya way ilaa amarihi mirihiis xaggee lagu fiirinaya yani bilcayn waay indhaha ku fiiriya way ilaa baa lagu gudbiyey fakayfa idaa udiifa sidee xaalku noqonayaa buu yidhi haddii loo idaafeeyo ila lwajhi wejiga ilaa keliya haddii lagu gudbiyeyba waxay tusaysaa aragti indhaha ahe haddii wadi weji loo idaafeeyo xaalku sidee noqona macnaha waa kasii caddahay wey fakayfa idaa udiifa ila lwajhi sidee noqonaysaa buu yidhi haddii wejiga loo idaafeeyo alladii wejigaasoo huwa maxalu lbasar maxalkii aragtida ah warawa ibnu mardaweyhi bisanadihi ila bni cumar qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal slam fii qowlihi tacaala wujuuhun yowmaidin naadira qaala min albahaa'i wاlxusn ilaa rabbihaa naadir naadira waa ifida waay dhaldhalaalka waa min albahaa'i walxusna waa quruxda ilaa rabbihaa xagga rabbigeeda naadira qaala fii wajhi illaahi caza wajal can ilxasan qaala wuxuu yidhi nadartu ilaa rabbiha ee nadarat ilaa rabbihaa fanudirat binuurihi nadarat ilaa rabbihaa wejiyadaasi waxay eegeen oo ay fiiriyeen rabbigeed ayay fiirisay fanudirat waa la iftiimiyo way qurxoonaatay binuurihi nuurki ilaahay subxaana wa tacaala sababtii ayay ku qurxoonaatay وqال أbو صالح عن بن عabاس رضي الله عنهما إلى ربها ناaظرة قال تنظر إلى وجه ربها عزa وجل waxay fiirinaysaa wejiga rabbigeed وqاla عكرمة وجوه يومئذi ناaظرة qاla من النعيم إلى ربها ناaظرة qاla تنظر إلى ربها نظرا ثuma xukya عن بن عabاس رضي الله عنه مثلha iبن cabaasna midaas oo kale ayaa laga soo xikaayooday وhذا qول كuلi مفsiri kana waxa waaye buu yihi qowl mufsir walba qowlkiisa wey min أهli السuنaةi والxadيiث nin walba mufasir oo ahlusunna walxadiid ka mida qowlkiisa wey inuu aayaddan nadarka ku fasiro annadaru ilaa wajhi illah shiikhuu halkan mujaahidba sooma hadal qaadin waxaa ka muuqata inuu qabo ama u arko dabcan waxaan inaysan mujaahidka sugnayn mufasir walba oo ahlusunna walxadiid ka mida aayaadkan saasuu ku fasira wey oo ilaa rabbihaa naadira wuxuu ku fasiray annadar ilaa wajhi illaahi subxaanahu wa tacaala in wejiga ilaahi subxaana wa tacaala la arkayo arrintaana waa mowdicu ijmaac bayn asalaf oo waxay isku waafaqsan yihiin waaye ma ahan arrin la isku khilaafsan yahay sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah asigoo ijmaaca soo naqlinaya wuxuu u tiiriyey ijmaaca soo naqlintiisa imaamu axmed wuxuu yidhi waqad dakara alimaamu axmed wagayruhu min ala'imati alcaalimiin waqad dakara alimaamu axmed wagayruhu min ala'imati alcaalimiina biaqwaali salaf وغyره من الأئمة العاalمين بأqوال السلف أن الصحاaبة والتابعين لهم بإحسان أن الصحاaبة والتابعين لهم بإحسان متفقون أن الله يurى في الآخرة متفقون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار متفقون أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها منهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها wuxuu leeyahay sheikhu lislaam raximah اllah wuxuu sheegay imaamu axmed iyo kayrkii min ala'imati alcaalimiina biaqwaali salaf oo ka mida buu yidhi a'imada ku aqoonta badan oo cilmiga u leh aqwaashii iyo hadalladii salafka waxay sheegeen ana asaxaabata wataabiciina lahum biixsaanin muttafiquun saxaabada iyo taabiciintu inay isku waafaqsan yihiin calaa ana allaha yuraa fi laakhirati bilabsaar ilaahay in la arkayo aakhiro indhahana lagu arkayo saasay isku waafaqeen saxaabada iyo taabiciinta wmutafiquuna waxay kaloo isku waafaqsan yihiin calaa annahu laa yaraahu axadu fi dunya bicaynihi qof inuusan ilaahay arkaynin adduunyada dhexdeed indhihiisa inuusan ku arkayn walam yatanaasacuu fi dalika ila fi nabiyina sala allahu calay wasalam khaasatan arrintaasina kumaysan doodin buu yidhi a'immadii salafka ilaa nebigeenna mooyaane calayhi salaatu wasalaam tan ugu doodayo arrintee waayo yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam aragtidiisa fi dunya baa laga hadlaya markaasuu yidhi minhum man nafaa ru'yatahu bilcayni fi dunyaa qaar way anfiyeen wa minhum man ahbatahaa waxaana ka mida buu yidhi qaar soo masalada masalada macruufka ahayd wayo ibnu cabaas iyo caaisha iyo u dhexaysay culamada qaarna ay jamciyeen oo yidhaahdeen ayaga xataa isma haysan oo ibnu cabaas sugidda wuxuu ula jeeday ru'ya qalbiyuu ka waday yacni caaisha radiallahu canha way beenisay oo waxay tihi qofkii sheegtay inuu maxamed rabbigiisa arkay waxay tihi faqad kadaba ibnu cabaasna wuxuu yidhahday ra'aa rabbah waxaa lagu fasiray marka ibnu cabaas ihbaatkiisa in loola jeedo ru'ya qalbiya aragti qalbi in laga wado haddii sidaa la yihaahdana khilaaf ma jiro laakiin xataa haddii inay iskhilaafeen la sugo mas'alat ru'ya miyay isku khilaafsanaayeen sheikhulislaam laba mas'alou nooga dhigay in hadalkiisa inaad si fiican u dhuuxdaan waay mas'alada koowaad allah in la arkayo fil aakhira bil absaar la isku arkayo wax wara kuma jiraan kulli waa la isku waafaqsan yahay a'immadii salafka saxaabadii iyo taabiciinba keliya khilaafku wuxuu ka jiraa habeenkii nabiga la dheelmiyey sala allahu alay slam rabbigii ma ku arki bicaynihi mase kuma arag khilaafkaasi ma aha khilaaf caqadiya ma aha sheikhulislaam su-aal la weydiiyo mas'aladaa ku saabsanna fii bacdi kutubihi wuxuu leeyahay mas'alada caqadiga waxa waaye allah ma la arkayaa fi laakhira mase la arki maayo xataa khilaafka ka jira jinnigu ma arkayaan qaar waxay leeyihin jinni ilaahay arki maayaan qaar waxay leeyihin dumarka ilaahay arki maayaan xanafiyadoo kale waxay qabaan jannada haddii la galo dumarku ilaahay inaysan arkayn laakiin waxaa ilaahay arkaya ragga keliya ay yihiin qaaraa qaba khilaafka noocaas oo kale ah waxaa kaloo la isku khilaafsan yahay gaalada ilaahay ma arkayaan iyo munaafiqiinta mase ma arkayaan khilaafkaasoo dhan ma aha khilaaf caqadiya maaha khilaafka caqadiga wuxuu ku kooban yahay allah subxaanahu wa tacaala ma la arkayaa fi laakhira qofka hadduu qabo ru'yat ullahi caza wajalla fi laakhira masaa-isha qaar haba qabo meelaha qaar inaan ilaahay la arkaynin caqiidadiisu waa caqiidatu salaf mana dhamuu leeyahay sheikhulislaam wax lagu kala hijroodo wuxuu canaananayaa markaa qolo kala hijrootay oo masaa'il noocaas oo kalea isku khilaaftay wala masalada masale caqadiya ma aha wax lagu kala hijroodana ma aha midda caqadiga ah waa aslu ru'ya qofka inuu diido oo yidhahda ilaahay gebi ahaanba la arki maayo sida muctasiladii iyo jahmiyadu ay qabaan middaas waayo midda caqiidada faasidka ah marka inaan la isku qaldin waa muhiim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin